bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu saaxiib yaal wacan meel walba aada joogtaan iyo sida maqalkuu idiin soo gaarayo halkan waa rediyoga isnaaye ee muqdiso ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megaharts waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka teknolojiyadda oo aada saaxiib yaal aad ka dhageysataan rediyoga snaay maalin walba oo axada xiliyadaani oo kale barnaamijka teknolojiyadda waxaynu diiradda ku saarnaa akhbaaraadkii ugu dambeeyey ee amuuraha teknolojiyadda geyga iyo caalamka oo idil mar kale wacan saaxiibyaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka teknolojiyadda toddobaadkani barnaamijka teknolojiyadda waxaynu intiisa badan diiradda aynu ku saari doonaa booqashada ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ee xarunta wasaaradda teknolojiyadda iyo isgaarsiinta qaranka iyo sidoo kale tacabka beeraha waxyaabaha ay muhiimka ugu tahay teknolojiyadda iyo horumarinta tacabka beeraha kaalinta teknolojiyadda ay ka qaadatay ayaan inta badan barnaamijka diiradda ku saari doonaa saaxiibyaal oo aan kaga hadli doonaa ee kusoo durga la socodka iyo la jaanqaadka iyaga ee barnaamijka teknolojiyadda markaana khadar yar oo adeega bulshada
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaag qadarka ah siyaar adeega bulshada halkaasi aan kaga nimaadno wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya xildhibaan maxamed aadan mucalim soomaali ayaa xarunta wasaaradda kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaare xigeenka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane saalax axmed jaamac oo kormeer shaqo ku tegay wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya kormeerka shaqo ayaa qeyb weyn ka ah howlaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee maalmahaniba uu ku tegayey guud ahaan qeybo ka mid ah wasaaradaha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed soomaali ayaa ugu horeyn waxa uu ra-iisul wasaare xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya uu kaga warbixiyey hanaanka shaqo ee wasaaradda isgaarsiinta iyo horumarinta xogaha kala duwan ee dhanka teknolojiyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo waxyaabihii ay ku tillaabsatay taniyo markii loo magacaabay laalinta xilka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya wasiirku waxa uu sidoo kale si faahfaahsan u sharaxay oo uu ra-iisul wasaare xigeenka uu kaga warbixiyey qorshayaasha ku aadan mustaqbalka dhow ee wasaaradda iyo hiigsiga ay leedahay wasaaradda isgaarsiinta inta uu kormeerka socday ra-iisul wasaare xigeenku ayaa tagay waaxyaha iyo xafiisyada wasaaradda ee ay ka kooban tahay islamarkaasina ah wasaaradda ay ka howlgalaan shaqaalaha ugu badan ee ay ka howlgalaan wasaaradaha agaasimayaasha guud ee waaxda isgaarsiinta agaasimaha waaxda teknolojiyadda agaasimaha la taliyaha ee guud ahaan wasaaradda iyo qeybaha kala duwan ee dhanka madaxda teknolojiyadda ee wasaaradda u qaabilsan ayaa ka hadlay waxyaabaha wasaaraddu ay gacanta kula jirto ee muddooyinkaniba dhanka horumarka ah laga sameynayo iyo sidoo kale mashaariicda xarig jarmay ee howlahoodu ay shaqagaleen intaa kadib ra-iisul wasaare xigeenka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa booqday waaxda boostada halkaasi oo laga furay sanduuqiisa cusub ee boostada ee bow bokis isaga oo sidoo kalena la guddoonsiiyey shahaadada caddaynta u ah inuu furtay sanduuqa bow bokis ee loogu talagalay in boostadu ay ugu adeegto muwaadinka soomaaliyeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya oo booqsadiisa kusii guda jira ayaa bogaadiyey wasiir maxamed aadan iyo guud ahaan shaqaalaha wasaaradda teknolojiyadda iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalk soomaaliya dadaalada ay u galeen in wax badan laga bedelo hanaanka shaqo ee wasaaradda mudane saalax axmed jaamac ayaa tilmaamay in howlwadeenada ay muhiim u yihiin howlaha wasaaradda ay u hayaan wasaaradduna ay muhiim u tahay howlaha xukuumadda ay u hayso iyo guud ahaanba dadka soomaaliyeed shaqooyinka ay u hayso wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya waxaad la socotaan barnaamijka teknolojiyadda wuxuuna idinkaga imaanayaa radioga snaye muujadiisu ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahartes markana dunidu waxaa isbeddel wanaagsan ay ka gaartay dhanka horumarka teknolojiyadda waxaana qeyb waliba oo dunida ka mid ah amaba shaqooyinka la qabto ka mid ah lagu lamaaneeyey amaba lagu qeybiyey in ay qeyb ballaaran ay ka qaadato teknolojiyadda haddaba waxaynu duljoogsan doonaa maxay teknolojiyadda casriga ah ay ugu baahan yihiin beeraleydu beeraha caalamka waxaa lagu soo kordhiyey teknolojiya casri ah howlaha la qabta ee falista beeraha diyaarinta abuurka iyo weliba daweynta dhirta waxaa loo isticmaalaa mashiino casri ah kuwaasi oo lagu qalabeeyey mashiinada teknolojiyadda caalamka mashiinada loo isticmaalo fududeynta tacabka beeraha ayaa ku shaqeeya qaarkood teknolojiyadda casriga ah waxa ayna markaasi yihiin kuwa fududeeya guud ahaan shaqooyinka laga qabanayo nidaamka amaba sistamka beeraha ee tacabka ayaa markiisi hore loo diyaariyaa in lagu isticmaali doono teknolojiyadda kaalin ballaaranna looga qaadi doono waxsoo saarka gurashada iibinta iyo guud ahaanba caafimaadka daweynta dhirta in ay tahay kuwa salka ku haya teknolojiyadda maxamed faarax waxa uu ka mid yahay barayaasha jaamacadaha kuliyadda beeraha ee ka howlgala magaaladan si gaara jaamacadda zamzam waxa uu inoo sharaxayaa kaalinta teknolojiyadda ay ku leedahay guud ahaan horumarinta ee dhanka beeraha iyo waxyaabaha mashiinada ku shaqeeya teknolojiyadda sida beeraha loogu adeegsado kaalinta jaamacaddu ay ka gashay in dhalinyarada wax ka barta kuliyadaha beeraha loo tababaro dhanka isticmaalka aaladaha teknolojiyaddana waa uu ka waramayaa runaantii markii wax soo saar la dhaho waxaa jiro factories badan ama waxyaabo badan oo xadidaya wax soo saarka inuu sare u kaco iyo inuu maxay ahayd toy meel sare gaaraba wax soo saarka sidii sare loogu qaado horta waxaa muhiima in la adeegsado technologies casriga in la adeegsado technologieskaas casriga ahna waxay ka qayb qaadan karaan inuu wax soo saarku oo sare u kaco technologieska casriga waxaa kamid a mashino dhulka si fiican u diyaariya land levelka saxa iyo system irrigation system fiican oo ku haboon in la isticmaalo iyo sidoo kale markaas kadib in la doorto abuur tayale oo certified ah oo shahaado wato oo germination percentagekiisa amaba xadigiisa biqlitaanka oo aad u fiican yahay abuur noocaas in la adeegsado abuur caafimaad qabo nadiif in la adeegsado oo cuduro iyo wax walba ama resistance ka ah cudurada iyo wax walba oo iska caabin karo ama si lamida sidaasi tolerant u ah oo u dulqaadan karo cuduradaas ama free ka ah oo disease free ah oo cudurada dhan abuur saafi ka ah horta in la isticmaalo waa laga maarmaan marka koowaad abuurkaas markii la isticmaalo oo soo baxo abuurkaas waa in maxay ahaetoy beerta maamulkii kala duwanaayey ee beerta fam management saxan in la isticmaalo oo maxay ahaetoy beerta cuduradii cayayaanadii wixii soo wajahay oo dhan in laga ilaaliyo islamarkaasina si fiican carada soil tast haddii la heli karo dalkeena soomaaliyeed aad ugu baahan yaha laboratory soil tastina male carada in la tijaabiyo oo tastin lagu sameeyo carada la tijaabiyo carada nafaqadee ku yar nafaqadee ku badan in la dhaho run ahaantii waa crusual waa laga maarmaan iyadoo soil tasti la sameynin waxba ma hagaagayaan caradii in la tijaabiyo nafaqadii ku jirta la fiiriyo caradii markii la tijaabiyo oo nafaqadii ku jirta la fiiriyo in caradii wax lagu beerto abuur sida hore usoo sheegaba tayala lagu beerto abuurkaas markii la beerto oo maxsuulkiisa oo aad u fiican yahay oo deegaanka ku haboon oo maadaama dhulkiin dhulkeena soomaaliyeed inta badan uu daraay iska yahay ama simi arid uu yahay dhul biyuhu ay ku yaryihiin uu yahay maxay ahayd toy darow tolerant aa dhehe abuur zamzam university of science and technology qayb ka nahay jaamacadda zamzamna run ahaantii ardayda waxbay bartaa ardayda waxay ka saacideysaa hababka casriga modern farminka ama waxbeerashada casriga ayay aad iyo aad uga saacideysaa waxyaabaha casriga challengeska iyo caqabadaha jiro ee cudurada cayayaanka wax lamida sidii loola dagaalami lahay sidii nafaqadii beertii loo nafaqey lahay abuuro cusub oo aan deegaanka hore uga jirin oo aan keenay oo aan ku tijaabinay oo tijaabo guuleysatay dhegeystayaal saaxiibyaal waxaad la socotaan barnaamijka teknolojiyadda markana xubinta tiyaatarka iyo teknolojiyadda ee toddobaadka oo aad toddobaad walibaba barnaamijka teknolojiyadda aad ku dhegeysataan instagram ayaa tijaabisay barnaamij cusubkaasi oo dadka u ogolaanaya in ay gebi ahaanba meesha ka saaraan dhammaan waxyaabaha iyaga oo aan rabin uga soo markaasi horbaxa isticmaalka marka ay ku guda jiraan applicationka instagram-ka barnaamijkan oo lagu magacaabo resed micnaheeduna ay tahay in dib aad u hagaajin karto ayay sheegeen shirkaddu in ay dunida oo dhani ay u furnaan doonto islamarkaasina ay dhowaan isticmaalayaan waxa ay si ku ool ah ay u nadiifin doonaan dhammaan waxyaabaha aadan rabin ee uu markaasi kaa hor keeno alogorithmka marka aad ku dhex jirto barta instagram-ka ayaa lagu yidhi warbixin ay soo saartay shirkadda instagram waxa ay ku soo beegantay arrintani iyadoo instagram ay ku dhawaaqday barnaamijyo dhowr ah oo cusub kuwa oo looga gol leeyahay in kor loogu qaado caafimaadka badqabka barta instagram sidoo kalena barnaamijyada badqabka dadka ayaa qayb ka ah kuwa ay doonayso in lasoo kordhiyo shirkadda instagram hay-adda maamusha warbaahinta dalka u k ee ofcom ayaa soo dhoweysay ku dhawaaqista arrinkan laakiin waxa ay sheegtay in loo baahan yahay amaba loo baahnaan doono tallaabooyin kale oo dheeraad ah si baraha bulshada looga dhigo kuwa aad u muhiim ah amni wanaagsanna leh aasaasaha barta caanka ah ee tigtog ayaa noqday qofka ugu qanisan guud ahaan dalka shiinaha barta ay shirkadda ay hoos timaado loo yaqaano beyta dance marka loo eego liiska dadka maalqabeennada ah ee uu soo saaray macadka cilmi baarista ee harun jeen ayaa kaalinta koowaad waxaa ku jira amaba ka soo muuqday aasaasaha bartan kaasi oo haysto lacag adduumeed lagu sheegay ilaa afartan iyo sagaal dhibic saddex bilyan oo dollar ah taasi oo afartan iyo saddex boqolkiiba ka badan lacagtii uu haystay sannadkii laba kun afartan koo iyo sano jirkan ayaa iska casilay doorkiisii mas-uuliyeed ee shirkaddan laba kun koo iyo labaatan laakiin waxaa la fahamsanaa ama uu ahaa wax la sii ogyahay in uu leeyahay ku dhowaad labaatan boqolkiiba shirkadda oo idil tigtog waxa uu noqday mid ka mid ah barnaamijyada amaba goobaha warbaahineed ee bulshada ugu badan ee caalamka ay isticmaalaan xogahuna ay isugu gudbiyaan taa ayaa ka dhigtay in aasaasaha ama milkiilaha shirkaddani uu noqdo midka ugu qanisan inta lagu guda jiro sannaddan ee sii tegaysa bayta dans ayaana arrinkaasi ku tilmaamtay inay tahay midda ugu muhiimsan ee warbaahinadu ay tabiyaan maadaama shirkadda iyo ablicationkaba si joogto ah wax ka beddel iyo casriyeynba loogu sameeyo ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay hubga hore ee milkiilaha barta uu leeyahay ee tigtoka saaxib yaal barnaamijka teknolojiyadda wuxuu idinkaga imaanayey radioga snai toddobaadkan anigoo cabdifataax axmed ah ayaa barnaamijka idin daadihinayey qeybo kala duwan oo ku saabsan horumarka iyo isbeddelka teknolojiyadda ayaana toddobaad waliba barnaamijka inuu diradda ku saarnaa saaxiibada uuse eega barnaamijkan waxay dib kaga daalacan karaan mareekada baraha bulshada aynu ku leenahay ee facebook iyo youtube kuwaasi oo aad si toos aad oga heli doontaan barnaamijyada aynu baahine aada seegtaan ilaamaa aynu ku gaarno toddobaadka xiga la kulanka barnaamijkaani oo kale ah saaxib yaal isma dhaafno waxaan idin leenahay asalaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu